munaasabad ka dhacday magaalada hargeysa ayaa waxaa xarigga looga jaray manhaj waxbarasho oo kooban oo loogu talagalay maxaabiista ku xihan xabsiyada maamulkaas hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa goobta ka sheegay hadallo uu ku xayeysiinayo manhajkan wuxuuna yidhi dahfurkani wuxuu astaan u yahay sida ay xukuumaddu uga go'an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha dib u habaynta xabsiyada iyo fududaynta dhaqancelinta maxaabiista waana markii ugu horraysay ee la hirgeliyo nidaam waxbarasho oo habaysan oo ka dhex jira xabsiyada somalilan ciro ayaa intaa ku daray in qofka maxbuuska ah uu helayo waxbarasho aasaasi ah lana barayo xirfado sida cunto karinta iyo sida dharka loo feereeyo dadka dhaliila manhajkan oo baraha bulshada soo dhigay aragtidooda ayaa sheegaya in waxa la soo bandhigay aanay waxbarasho ahayn waxayna ku tilmaameen marin habaabin sida la ogsoon yahay dadka xabsiyada ku xihan ma ahan waxbarasho ahaan kuwa isku heer ah waxaana la isweydiinayaa sidee loo wada siinayaa waxbarasho hoos ka bilaabanaysa oo ay ugu horrayso cunto karinta iyo daryeelidda dharka mashruucan ayaa waxaa maalgeliya hay-ado shisheeye waxaana dadka lagala dagaalamayaa dhanka fakarka sida ay sheegayaan dad xog ogaal ah dowrka ugu weynna waxaa ka cayaaraya wadaadaha la shaqeeya xukuumadda dadka ka soo baxay xabsiga hargeysa waxay kuu sheegayaan in diinta lagu caayo laguna xadgudbo xuquuqda qofka maxbuuska ah gaar ahaan qofka loo haysto inuu ku dheggan yahay diinta xaqana uu kor u dhaho abwaan cabdiwaaxid cali gama'diid oo ka mid ah dadkaas wuxuu warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan u sheegay in mid ka mid ah saraakiisha xabsiga hargeysa uu aflagaadeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan indhahayga saaray oon hebel hebel u garanayaa ninka gaashaantaee dhowrka xiddigood sitay ee nimanka wadaaddadaa ku yidhi ilaaha caabudi jirtaan halkan kama taliyo waxaa ka mid ahaa ninka yidhi isna ka mid ahaa askarahooda nebi maxamed haddiina loo keena waan silsiladaynlay waxaa ka mid ahaa jeelka hargeysa gudihiisa ninka jananka intuu kitaabka qur'aankaa sidaa u qabtay sidaa u muguujiyey maxaabiista hortooda ee yidhi kanaaba nawaalay oo dhul ku tuuray dhulku ku tuuray saddex boqol oo maxbuus baa taagnaa xabsiyada ku yaala muqdisho iyo kuwa maamul goboleedyadaba waxaa maalgeliya hay-ado shisheeye oo hoostaga qaramada midoobay kuwaasoo jeelasha u arka fursad ay ku maanbedeli karaan dadka diintooda la soo xidho